golaha guud ee qaramada midoobay ayaa laba iyo labaatankii diseembar sanadkii labada kun shan iyo tobankii meelmariyey in kow iyo tobanka bisha februaayo oo maanta ku beegan sanad kasta dunida looga dabaaldego maalinta caalamiga ah ee haweenka iyo gabdhaha sayniska iyadoo si gaar ah diiradda loo saarayo qiimaha dhinacyada bulshada iyo dhaqanka ee sayniska tiknolojiyada iyo hal abuurka si kor loogu qaado barnaamijyada horumarka waara maalinta caalamiga ah ee haweenka iyo gabdhaha sayniska labada kun shan iyo labaatan waxay ujeedadeedu tahay in la aqoonsado lagana horumariyo doorka muhiimka ee haweenka iyo gabdhaha ku leeyihiin sayniska iyada oo la dhiirigelinayo sinaanta jinsiga ee cilmiga tiknolojiyada injineernimada iyo xisaabta lix iyo tobankii sane ee lasoo dhaafay bulshada caalamku waxay samaysay dadaal badan oo ku saabsan dhiirigelinta iyo ka qaybgalka haweenka iyo gabdhaha sayniska hase yeeshee haweenka iyo gabdhaha ayaan weli si buuxda uga qaybgelin sayniska agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka hirshabeelle iqra cumar maxamed ayaa ka warbixisay muhiimadda maalintan horta maalintan caalamiga ee haweenka iyo sayniska ee gabdhaha horta waa maalin aada u weyn oo gabdhaha bartay sayniska laguna xuso doorkooda muhiimka ah sanadkii labada kun shan iyo tobanka golaha guud ee qaramada midoobey ayaa wuxuu ku dhawaaqay kooiyo tobanka february inay noqoto maalinta caalamiga ah lagu dabaaldego sanad walba gabdhaha iyo sayniska sidoo kale maalintan caalamiga ee haweenka waa maalin aada loogu xuso doorka muhiimka ah ee haweenka iyo gabdhaha ku leeyihiin horumarka caalamiga ah sidoo kale teknolojiyada injineeryada xisaabinta waxaana sidoo kale loogu talagalay in lagu dhiiriyo gabdhaha da-da yar si ay u doortaan xirfadaha la xiriira sayniska qaar ka mid ah gabdhaha waxbarta gaar ahaan kuwooda dhigta maadooyinka sayniska la xiriira ayaa redio baaluulo uga waramay waxa ay ku doorteen maadadan
anoo magaceydu yaahibe axmed cilmi cabdi kana socoto beledweyne kaarahaan isuulta yuunifersal sare ee dhexe barashada saynista waxaa ku doortay saynista wuxuu ka mid yahay waxa dunidu lagu hogaamiyo haawa ay jiraan weyna faro badan yihiin waxaana ka mid ah inaan haysanin qalabta wax lagu baaro waayo saynist wuxuu badan yahay waxyaabo badan soomaaliyeed in ay xooda saaraan barashada saynista waayo saynista uu ka duwan yahay maadooyinta kale anigoo xamdi faaruq xuseen oo ka socdo iskuulka oo ku socdo degmada beledweyne gaar ahaan iskuulka universal waxaa ku dowra barashada sayniska waxyaabaha duni ugu hogaamiye waayo mustaf cabdirashiid cilmi maamulaha jaamacadda joobkay ee beledweyne ayaa redio baaluulo uga waramay heerka ay maanta joogaan gabdhaha marka laga hadlayo barashada sayniska
dhanka gabdhahana horumar ballaaran ayuu ka sameeyey sayniska walaahi haddii aan ka fiirno dhanka horumarka waxaad malaysaa saynisku inuu yahay waxbarashada keliyahay markastaba horumar ballaaran sameyso haddana waqtiyadan la joogo aad ayuu u horumaray haddii aan ka fiirino sayniska teknolojiyada heer wuxuu marahayaa mataqaana maheer tadawurkiisa amasana horumarkiisa uu gaaray in maadooyinka ugu badan ee sayniska ay gabdhuhu bartaan waa sayniska caafimaadka hadduu ahaa lahaa kalkaalisanimo hadduu ahaa lahaa umulisnimo hadduu ahaa lahaa shaybaar hadduu ahaa lahaa public health waa culumta ugu badan ee bartaan maalintan waxay diiradda saartaa xaqiiqada ah in sayniska iyo sinaanta jinsiga labaduba ay muhiim u yihiin gaaritaanka yoolalka horumarineed ee caalamiga ah ee la isku raacsan yahay oo ay ku jiraan ajandaha labada kun iyo soddonka ee horumarka joogtada ah